بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdulwahaab iskale ahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu cabdilcasiis ibnu maxamed ibnu ibraahim aal sheekh waxaan ku jirnay baabkii sagaalaad isku tirtirsiinta la isku tirtirsiiyo cilmiga in la raadiyo iyo sida cilmiga loo raadinaayo xadiidka boqol iyo saddexaad ayaan maraynay wa fiihimaa bukhaariyi muslim waxaa ku jiray can mucaawiyata laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ll ly slam qaala inuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii alla uu khayr la doono diinkuu fahamsiiyaa diinka waxaa loola jeedaa buu leeyahay sheekha kitaabka sharxay wax kulansanaya caqiide iyo shareeco maxaa yeeley diinku saddex darajuu leeyahay waa islaam iyo iimaan iyo ixsaan sidii xadiidka jibriil ku jirtay ee maaragtay markii uu weydiiyey rasuulka sala allahu alay wasalama islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka markii uu jeestay marka yaa wuxuu yidhi haadaa jibriilu ataakum yucallimukum diinakum kan waa jibriil oo idin yimid oo diinkiina idin baraaya diinka siyaabaha laisugu bara waxaa ka mid ah in su'aal la weydiiyo caalimka oo uu ka jawaabo haddana jibriil rasuulku uu weydiiyey sal alla ly slama su'aalo si dadka diinka loo baro diinka islaamku saddex darajuu leeyahay saddexdaas asal ay qof kasta ay waajib ay ku tahay inuu barto oo ah qofku inuu diinkiisa barto oo daliil uu ku barto waa islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii saddexda asal ay qof kastaoo muslim ah iyo qof kastaoo muslimada ay waajib ku tahay inuu barto waxaa ka mid ah inuu qofkii barto diinkiisii oo adiladii ku barto waana islaamkii iyo iimaankii iyo ixsaankii haddaba meeshan uu yiri rasuulku sala alla alay slam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin qofkii alla uu khayr la doono diinkuu fahamsiiyaa macnaha caqiidadii buu fahmaa tawxiidkii buu fahmaa shareecadii buu fahmaa xalaashii xaaraamtii yaa u kala baxda oo u kala gartaa xadiidkan marka wuxuu ku tusinayaa oo laga fahmayaa qofkii aan diinka fahmin inaan khayr lala doonin khayr lalama doonin maxaa laga wadaa macnaha alla uma diyaarinin sababkii uu khayrka ku gaari lahaa sababaha khayrka kuwa ugu weynu waxay ku jiraan in cilmi la yeesho oo diinkii la fahmo fiqiga diinka maaragtay fahmaayana qur-aanka laftiisii ku soo aroortay alla wuxuu yidhi falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifatun liyatabaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun maa qolo walba ay ka baxdo koox si ay diinka u fahmaan maa qolo walba ay kooxi ka baxdo si ay diinka u fahamto qoomkoodana ay ugu digaan markay usoo noqdaan waxay mudan yihiin inay digtoonaadaane marka xadiidkan hadda aan ku bilownayna oo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiinna waxaa laga wadaa in wixii alla uu ku soo dejiyey rasuulkiisa sala alla ly slama la fahmo oo qur-aanka lagu soo dejiyey iyo wixii xadiidka maaragta ku jiray waxaa qur-aanka iyo sunnada ku yimidna waxay kulansanayaan caqiidadii iyo xalaashii iyo xaaraantiba marka culammadu marka ay fiqiga ku gaar yeelaan xalaasha iyo xaaraamta oo la garto waa istilaax khaas ah waa wax gaaroo matalan ay si gaar isula fahmeen ay ku heshiiyeen laakiin haddii aad kitaabkii sunnada aada fiiriso iyo wixii salafku ay ku taagnaan jireen waqtigii saxaabada iyo dad ka dambeeyaba fiqigu wuxuu kulansanayaa oo soo guda gelaya diinka oo dhan oo maaragtay fiqi loo yeesho ee ku gaar maaha xalaashii xaaraantii bal waxaa ugu weyn fiqiga in tawxiidkii la fahmo oo xaqii alla uu qofka ku lahaa uu fahmo xadiidka boqol iyo afaraad wa fiihimaa bukhaariyi muslim waxaa ku jiray can abi muusa laga wariyey radiallahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi mathalu maa bacatani illaahu bihi min alhudaa waalcilm waxaa alla uu ila soo diray ee hanuun iyo cilmi ah tusaalihiisu wuxuu yahay ka mathali ilkhaythi alkathiir roob badan oo kale yuu la macno yahay oo asaaba ku da-ay ardan dhul fa kaana minhaa dhulkii waxaa ka mid ahaa naqiyatun dhul nadiif ah oo carradiisu ay wanaagsan tahay oo qabilat ilmaa'a biyihii aqbashay biyihii ayay maaragtay ardadii ay laqday oy wax ku dhaaftay fa ambatat ilkala'a daaq ayay soo bixisay walcushba iyo doog alkathiira ee badan wa kaana minhaa dhulkii waxaa ka mid ahaa ajaadibu qayb kale oo dhul adag ah amsakat ilma'a biyihii qabatay fa nafaca allahu biha annaasa alla uu dadkii ku anfacay fa sharibuu way cabeen wa saqow way ka waraabiyeen wixii waraab u baahnaa wa saracuu waxbay ku beerteen wa asaabat minhaa roobkii wuxuu kaloo uu haleelay dhulkii xaggiisii daa'ifatan ukhraa qayb kale innamaa hiya qiicaanun waa dhul maaragtay lama degaanah laa tumsiku maa'an biyo aan qabanaynin walaa tumbitu kala'an daaqna aan soo bixinaynin fadaalika kaasi mathalu man faquha fii diin illaah waa qofka diinka alle fahmay wa nafacahu uu anfacay maa bacahanii illaahu bihi wixii alla ila soo diray oo facalima isagu wax bartay wacallama dadkiina wax sii baray iyo wamathalu man lam yarfac bidaalika ra'saa iyo mid aan madaxaba kor ugu qaadin arrinkaa walam yaqbal huda allahi aladii ursiltu bihi oo aanan aqbalin hanuunkii aniga layla soo diray waxba kuma dheefin dhulkii qaybna waxay noqotay qayb carrasan ah oo roobkii aqbashay oo dadku ku intifaaceen waa kuwaas marka waa culimmadii cilmiga bartay dadkana sii baray kuna camal fale ee dhulkii qaarkiisna biyihii ay maaragtay noo qabteen markaasaa laga faa'iidaystay kuwaasna waa kuwa uun xoogaa camalfalkii waxyar uu ku yaryahay maaha dad faasiqiinahoo aan diinkii marnaba ku camalfalayn ama faraa'iddii waajibaadka aan gudanayn maaha macnaheedu laakiin sidii la rabay ugama faa'iidaysanoo cilmiga si fiican ugu camalfalin waayo macnuhu ile qof faasiqa de wax lagama qaato cilmi lagama akhristee kuwa saddexaadna waa maxay waa kuwa aan biyihiina qaban waxna soo dhalin kuwaas marka waa kuwa aan diinkaba shaqo ku lahayn shiikha kitaabka sharxay wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista waaweyn ee ku tusinaysaa fadliga uu cilmigu leeyahay iyo fadliga cilmiga raadintiisu uu leeyahay oo rasuulku sal ll ly slam wuxuu u qeybiyey dadkii qaabilay wixii alla la soo diray isaga saddex qaybood saddex qaybood buu ka dhigay qaybta koowaad waa qayb biyihii aqbashay oo daaqii soo bixisay iyo dooggii badnaa ee dadka anfacayey xoolahoodana anfacayay haddii xooluhu ay ka faa'iidaan waxa ku soo dhashay roobkaas oo daaq ah iyo doog caana laga cabaa hilibna waa laga helaa dhogorna waa laga helaa dhar iyo laga samaysto iyo meelo la dego waxyaaba kaloo fara badan oo la cuno iyo wax la bisto yaa la helayaa iyo maaragtay hooy iyo wax lamid ah taasi waxay kutusinaysaa qofkii cilmiga aqbala oo u soo jeesta oo waxbarta oo ku camal fala cilmigii inuu la mid yahay dhulkaas dadku ay u soo jeesteen oo ay biyihiisa wax ka cabaayaan oo ay xoolahooda maaragtay daajinayaan mar walba khayr ayay ka helayaan qolada labaad ee qaabishay rasuulku sal ly slam wuxuu la yimid waa qolo biyihii dhowraysa oo ilaalinaysa laakiinse biyahaas wax kuma soo baxaan kaasuna wuxuu tusaale u yahay dadka cilmiga aqbalay oo xifdiyey oo weeleeyey laakiin aan si dhammaystiran ugu camal falin oo aan faham fiicanna u yeelan ee waxuun buu xafiday dadkiina waa u soo guuriyey wuxuuna soo gelayaa hadalkii rasuulku sal ll ly slam uu yidhi nadara allahu cabdan samica maqaalatii fawacaaha suma ballagaha cannii faruba xaamili fiqhin gayri faqiihin wa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu allaha nuuriyo wejiga addoon maqlay aniga wixii aan ku hadlay oo weeleeyey kadibna dadkii soo gaarsiiyey badanaa buu leeyahay rasuulku sal ly slama qof fiqhi xambaarsan oo isagu aan faqiih ahayn badanaa qof fiqhi u xambaaray qof asaga ka badiya fiqhigi qofkii cilmiga marka xifdiya oo dadka u soo guuriya fadligaas qayb buu ka helaa laakiin fadligiisu waa ka hooseeyaa darajadii koowaad ee qaybtii hore lagu soo sheegay qaybta saddexaad ee ka mida dadka qaabilay rasuulka sala alla alay wasalam waxa uu la yimid waa kuwa aan cilmiga madaxa kor ugu qaadin waxay la mid yihiin dhul lamadegaan ah oo saxaro ah oo aan daaq soo bixin biyana qabanin soona bixinin wax dadka anfaca biyihii dadka anfacayana aan haynaynin waxba marka lagama faa'iido qoladaas marka hadda laga sheekaynayo cilmigii uma soo jeestaanoo ma xifdiyaan waxna ma baraan dadka khayrna dadka uguma yeeraan waa un dhulkaas saxraha oo kale waxba laga faa'iidayn biyahan aan kuu haynaynin waxna aysan ka soo dhalinaynin qoladaas saddexaad marka waa qolo madmuum ah xadiidkan culamada qaarkood waxay ku magacaabaan xadiidkii taalibu cilmiga ka hadlaya qofka cilmiga raadinaya ama cilmi raadinta ka hadlaya si gaar ah culamada qaarkood u sharxeen oo ay munaasab tahay in la daalacdo sababtoo ah rasuulku sala alla alay slam tusaale ayuu sameeyey adigana waa uu kugu dabaqmayaa qoladaad ka tirsan tahay taasaad isku aada ogaanaysaa qofka muslimkaa waxaa u suuroobaysaa inuu kooxda uu ka mid yahay ogaado xadiidkanuu ka ogaan karaa oo wuxuu ka mid yahay kuwii biyaha aqbalay ee daaq iyo doogba soo bixiyey oo dadkii ay ka waraabteen oo meel khayr loo aadan noqday balse qoladii labaad uu ka mid yahay ee wax xifdisa iyadu waxna soo guurisa laakiin camalkii sidii la raba aanu camal falaynin waxbariddiina aan ku fiicnayn dadkana aan khayrka ugu yeeraynin mase qoladii saddexaad uu ka mid yahoo waxna baranaynin camalna falaynin ee dhulkaas ka saxraha ahaa oo waxba maaragta dadku ka intifaacaynin biyana aan qabanaynin daaqna aan soo bixinaynin marka waa tusaale weyn oo u baahan in aada looga fiirsado shakina kuma jiro in tiirarka iimaanka iyo usuusha iimaanka ay qofka naftiisa ku weynaadaan marka uu waxbarto dadkana waxbaro haddii marka adigu aada wax barato oo si saxa aad wax u barato culumta sharciga ahayd gaar ahaan towxiidkii iyo caqiidadii kadibna dadkii aad barto adiguna si lahubo aad u barto adoon sheeganaynin waxaada garanaynin oo waxaan cilmigaadu gaarin ka hadlaynin darajaadka ugu waaweyn bay taasi ka mid tahay addoonkan alla waa u barakeeyaa cilmigiisa iyo camalkiisaba haddii niyaddiisa iyo qasadkiisu ay maaragtay hagaagsan yihiin oo uu dadkii gaarsiiyo waxa uu yaqaano waxa aanu aqoonna uu ka aamuso hadduu intaa ku sii daro inuu fiqigii barto iyo sunnadii oo xalaashii xaaraantii uu barto oo dadkii sidaa uu ku anfaco oo uu fatwoonaayo oo waxay samaynayaan iyo waxay ka fogaanayaan u sheegaayo dee qofkaasi waaba qof rabbaani ah oo alla wuxuu yidhi walaakin kunuu rabbaaniyiina ambiyadu waxay ku dhihi jireen dadkii atbaacdooda ahaa waxaad noqotiin kuwo rabbaaniyiin ah bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba yani bisababi maa kuntum tucallimuuna alkitaaba kitaabkii baridda aad dadka barayseen wa bimaa kuntum tadrusuuna iyo maaragtay daraasada aad kitaabka ku samaynayseen waxaad maaragtay mudantihiin inaad rabbaaniyiin noqotaane rabbaaniyiin noqda oo dadka cilmiga yaryar ku rabbaayadeeya intaan kiisa waaweyn la gaarin iyaguna waxbay baranayaan dadkiina waxbay barayaan qofkii marka taalib cilmiga ahaa faa'iidadiisu waa mid dadkii u gudbaysa xataa buuraha iyo geedaha iyo xoolaha ayaa wax ka faa'iida sheikhu wuxuu leeyahay arrin awowgiis qabsatay buu ka hadlayaa mar afartameeya sana laga joogu ku leeyahay yaa waxaa batay eeyaha duurjoogta ah yaa dhulkaas uun najdi ku batay markaasay xoogaa dadkii ay dhibsadeen marka dowladda hoosaa waxay doontay buu leeyahay in la laayo eeyihii oo dhan amarkaasay bixiyeen awogeyba marka wuxuu leeyahay oo sheekh maxamed ibraahim la dhihi jiro waddankan mufti ka ahaan jiray oo wakhtigaa isagoo mufti ahaa yaa wuxuu waraaq u qoray boqorkii sacuud ahaa wuxuu yidhi eeyuhu waa ummad ummadaha ka mid ah sida xadiidka ku timid jaabir laga wariyey rasuulka sal ly slam oo jaabir uu leeyahay amarana anabiyu sala ly slam biqatli kilaabi wuxuuna faray rasuulku sal ly slam in eeyaha la laayo xataa ina almar'ata taqdamu min albaadiyati bikalbiha oo waxaaba dhacaysa mararka qaarkood in haweeney iyadoo ay wadata ay magaalada timaado fanaqtuluu markaasaan eyga dilnaa suma naha nabiyu sala allah alay slam kadib rasuulku sal ly slam waa u diiday oo waa uu naga reebay can qatlihaa eeyihii in la dilo wa qaala wuxuu yidhi calaykum bilaswadi albahiim midka madow ee aadka u madow din nuqtatayni ee laba dhibcood leh kaas dila buu yidhi fa innahu shaytaanun maxaa yeele waa shaytaan muslim baa wariya xadiidka marka wuxuu leeyahay shiikhu kitaabka sharxay qofka caalimka ah iyo qofka taalibcilmiga ah khayrkiisu waa u gudbaa fadligiisuna waa uu gudbaa iska dhaaf dadkee xataa wuxuu u gudbaa khayrkiisu xoolaha neefka la gowracaya xataa wuxuu dadka barayaa sida loo gowraco ile xadiidkii rasuulka sal ll ly slam yuu dadka u sheegayaa idaa qataltum fa axsinu lqitla haddaad wax dilaysaan si wanaagsan wax u dila wa idaa dabaxtum haddii aad wax gowracaysaanna fa axsinu dibxata sida wax loo gowracayo hagaajiya walyuxidda axadukum shafratah qofku mididiisa ha afaysto walyurix dabiixatah neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo yaanu cadaabin muslim baa wariya xadiidka xataa geedaha yuu sheegayaa geedka la goynaayo iyo geedkaan la goynaynin xaramkan geedihiisaon la goynaynin buu dadkii u sheegayaa buurihii sidoo kale wax hadda ay ku magacaabaan dhowridda bii'ada ama bay-ada ay yidhahdaan soomaalidu ahlucilmiga waxaas oo dhan la weydiiyaa qofka marka cilmiga leh iyo qofka cilmiga raadinaya ummad dhan baa ka faa'iidaysa khalqigoo dhan baa ka faa'iidaya bani aadamka keliya maaha qofka marka taalib cilmiga ah shareecada uu baranayo ama tawxiid ha noqoto ama caqiide ha noqoto ama fiqhi ha noqoto ama cilmiga xadiidka ha noqotee wuxuu og yahay in sharcigu uu dadka ka reebayo in ciyaar ciyaar laga dhigto shimbiraha la ugaarsanaayo iyo xayawaanaadka la ugaarsanaayo dadki marka waa u diidaya wuxuu leeya maya saas ha samaynina wuxuu dadkii u caddaynayaa in ugaarsigu uu ku yimaado dan la leeyahay iyo baahi jirta sida qofku wax matalan inuu cuno uu u baahan yahoo kale uu hadda cunaayo ama uu cuni doono mustaqbalka ama uu iibinaayo oo dad cunaayo uu ka iibinayo laakiin inuu ciyaar ciyaar wax u soo dabto inuu ciyaar ciyaar wax u soo dabto oo kadibna uu iska tuuro taa lama ogola waa xaaraan ninka cilmiga yaqaana ee caalimka ah waxaa dambi dhaaf alla u weydiiya wax walba xataa kalluunka ku jira baddaas iyo webiyada sababtuna waa maxay waa raadka fiican ee uu khalqiga dhan ku leeyahay oo khalqiga dhan uu ka faa'iidayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay salam man salaka ariiqan yatlubu fiihi cilman salaka allaahu bihi ariiqan min turuqi iljanna qofkii qaada jid uu cilmi ku raadinayo alla wuxuu qaadsiiyaa jid jidadkii jannada ka mid ah oo cilmi dalabkiiba wuxuu sabab ugu noqdaa inuu jannadii galo wa ina almalaa'ikata malaa'igtiina latadacu ajnixataha garbaheediiy raaricisaa ridan litaalibi alcilmi raalli ahaasho ay ka raalli tahay qofkii cilmiga raadinayay wa ina alcaalima qofkii cilmiga lahaa layastakfiru lahu waxaa dembi dhaaf alle u weydiiya man fi asamaawaati wamaa fi alardi dhammaan waxaa cirka iyo dhulka ku jira wa kullu shayin iyo wax walba xata alxiitaanu xataa kalluunkaas oo fii jawfi ilmaa'i biyaha maaragtay gudihiisa ku jira wa ina fadla alcaalimi wa ina fadla alcaalimi qofka cilmiga le fadliga iyo dheeraadka uu ka leeyahay cala alcaabidi qofka cibaadada u go-ay ee aan wax garanaynin ka fadli alqamari wuxuu la mid yahay sida dayuxu uu uga sarreeyo leylatalbadri habeenkii afartobanaadka ahaana jooga calaa saa'iri alkawaakibi xidigaha kaleo dhan uu uga fadli badan yahay wa ina alculamaaa culummadiina warahatu alambiyaa waxay dhaxleen ambiyadii alla soo diray yay dhaxleen wa ina alambiyaaa ambiyaduna lam yuwarisuu dirhaman walaa diinaara wax lacaga dadka ma aysan dhaxal siinin wa inamaa warasuu alcilma waxay dhaxal siiyeen oo maaragtay looga haray oo laga dhaxlaa alcilma cilmigii faman akhadahu qofkii cilmiga qaataa akhada bixadin waafir nasiib weyn ayuu qaatay qofkaasi abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah yaa wariyey xadiidka abu dardaa baa laga wariyey shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay qofka gaalka ah ama munaafiqa ah xaalkiisu muxuu noqonayaa ulaa'ika yalcanuhum allaahu wa yalcanuhum allaacinuun kuwaas waxaa lacnada allah iyo kuwa wax lacnadoo dhan baa lacnada xataa bahalkan la yidhaha xarwalwaalka ee maaragtay godkiisii ku jira yaa wuxuu lacnadayaa gaalkii iyo munaafiqii sida aayadda fasiritaankeedii ku yimid oo tafsiir tabari ibn katiiri aad ka arkayso oo marka geedkii xarwalwaalkaaya wuxuu leeyahay bisababika munictu alqatra min asamaa warniyahow gaalka ama munaafiqa ah dembiga iyo xumaanta aad ku jirto iyo gaalnimadaada sababtii yaan anigu roobkii ku waaya buu leeyahay oo roobkiina looga xabisoo cirkii uu maaragtay u diilaaya wabilaahi towfiiq